kulan wacan oo wanaagsan meel walbaad joogtaan isi kastoo maqalka idin soo gaariya waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xulashada wareysida
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beerlafa yeeshay ma kukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kaley rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar kenya yaa waxu sheega
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa khamiis jimca ay soo gelayso taariikhda ay ku astisan tahay ka bisha sagaalada sebteembar sannada waxyaabaha caawa barnaamij aan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhareeda ayaa ka soo baxaysa dad shacaba maanta lagu dila degaan lare xanan furid oo ka tirsan gobolkan galgaduud waxaan idiinsoo gudbi doona saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamij aan ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona walaha wasiira dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey qorshaha horumarinta qaranka soomaaliyeed waxaan idiinsoo gudbi doona saaxiibayaal muhiimadda sharcigaas u leeyahay madaxweynaha puntland siciid cabdulah diin ayaa maanta wuxuu kormeer uu ku tegay saldhigga booliiska magaalada boosaaso ee gobolka bari iyo xarunta degmada waxaan idiinsoo gudbi doonaa saaxiibayaal halkaasi khudbad uu ka jeeshay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan calaqir ayaa maanta booqasho uu tagay ciidamo loo diyaariyey in dagaal ay la galaan al-shabaab waxaan idiinsoo gudbi doonaa saaxiibayaal nuxurka khudbadda uu ka jeeshay ciidamada maanta uu booqday waxyaabaha kale caawa barnamijka ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta askari dil ka geystay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xukun ku riday xukunkaasi wuxuu yahay ayaana faahfaahin ku saabsan caawa idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona shirka golaha wasiirada maamulka jubbaland ayaa looga hadlay xayiraada dowladda federaalk soomaaliya ee saartay dulimaadka tegi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbad hoose war ay soo saarta jubbaland ayaana caawa idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagayso doontiin saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doonaa faahfaahin dhereed ah ayaa ka soo baxaysa qarax maanta magaalada caasimadda muqdisho lagula beegsaday injineer turkiga oo dhisayay waddada xiriirsa gobolada banaadir iyo gobolka shabeellaha hoose waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnamijka ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doonaa taliska booliiska magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxay magaaladaasi kusoo bandhigeen waxyaabaha maanka dooriya kadib howlgalla ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxyaabaha ay warbaahinta la wadaageen sidoo kale barnaamij waxaa ku dhagaysan doonteen xubintaas ku xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha dambe barnaamij waxaa ku dhagaysan doonteen heystaan waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageena qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageena qodanaa dalkeennana daafacnaa
tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigo xasana saaxiibkay cumar axmed raahim saxiifo iyo barnaamijka farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysida waayahay kulan wanaagsan ayaana dilana saaxiibyaal kusoo dhow barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada caasimadda ee muqdisho golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda ah muqdisho waxay ku meelmariyeen qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka oo golaha isu gudbisay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya qorshaha sagaalaad ee horumarka qaranka oo badal u noqonaya qorshaha sideedaad ee horumarinta qaranka oo ku eg dhammaadka sanadkaani ayaa soomaaliya u fududeynaya cafinta deynta lagu leeyahay wuxuuna sidoo kale dalka u hogaaminayaa wadada kubcinta dhaqaalaha iyo yareynta faqriga inta lagu guda jiro shanta sano ee soo socota hadafka qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka ayaa ah yareynta saboolnimada iyo isnaan la-aanta iyadoo loo marayo kobca dhaqaalaha loo dhan yahay shaqaabuur hagaajinta amniga sarawqaadista sharciga iyo kala dambeynta xoojinta xasiloonida siyaasadeed ee wadanka wasiirka wasaaradda qorsheyntii maalgashiga caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa shirkaas maka soo dhammaaday kadib warbaahinta la hadlay qorshihii sagaalaada horumarinta qaranka wadankan wuxuu soo samaystay oo haddaan ku jirnaa kii sideedaad sideed qorshe qaran marka laga soo bilaabo labaiyo lixdankii kan oo ah kii sagaalaad waxaa insha allah hirgeli doonaa laba kun iyo labaatan bisha koowaad wuxuuna socon doonaa shan sano qorshahan oo ka kooban ku salaysan yareynta saboolnimadu ay asaas u tahay maadaama waddankeena dad badan oo runtii saboolnimadu ay aada u baahsan tahay yareynta saboolnimada kobcinta dhaqaalaha arrimahaas oo dhan ku salaysan yahay wuxuu kala baxayaa afar qaybood qayb ka hadlaysa siyaasadda degenaanshaha siyaasadda xasiloonada siyaasadda iyo siyaasad loo dhan yahay dhaqaalaha wadanka iyo kobcintiisa iyo horumarka dhaqaalaha arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada amniga iyo sareynta sharciga afartaas waa xooda weyn ayuu leeyahay saasay tahay haddana waxaa qayb ka sii ah oo shan qaybood oo kale ayaa jira oo afartaas ku dhex jira oo ay ugu horeyso xuquuq insaanka haweenka xuquuq insaanka arrimahooda ay ku jirto tacaalidda ama wax ka qabashada arrimaha barakacayaasha waddanka ku nool ee ay ka mid tahay deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah oo ay ka mid tahay dowlad wanaagga iyo isla xisaabtanka oo ay ka mid tahay oo adkeysiga masiibooyinka iyo abaaraha shantaasoo dadka soomaaliyeed u arkeen inay muhiimad u leedahay ee waddanka ayaa iyaguna ku jira sidoo kale processkan ama soo mara geedi socodkani ee wuxuu soo bilowday sanadka hore bishii tobnaad sanad ayuu socdaa wuxuu soo maray wada tashiyo shan iyo lixdan wada tashi ayuu soo maray waddanka oo dhana shan iyo lixdanka wada tashi oo dadka soomaaliyeed loogu tagaya degmooyinkooda dhulka la tegi karoo dhan iyo gobollada iyo caasimadda iyo dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan ay ka mid yihiin een, xukuumadda iyo baarlamaanka labada aqal baarlamaanka sidoo kale waxaan tagnay qaybta garsoorka dhammaan dadkaasaan la soo kulmayn oo dhan waxaan weydiinaynay sida u arkaan waddanka in lagu horumarin karo sida faqriga iyo saboolnimada ah, looga bixi karo sida dhaqaalaha loo kubcin karo sida arrimaha bulshada kor arrimahan sheego o dhan ayaa laga hadlayay intaa soo socday processkan oo dhan waxaan maskaxa ku haynay sidoo kale inay tahay shuruudda shuruudaha ugu waaweyn daynaha mate ugu weyn hadda ugu weyn ahayn ee deynta waddanka looga cafinayo waxaana ku xiray shuruud ahaan inaan qorshaha la nimaadno oo aan soo gudbino si markaas loo arko inaan nidaam iyo qorshe ku soconno sanadaha soo socda qorshana leenahay marka guud ahaan processkaas soo maray eh, waana shaqo badan baa ayaa gashay runtii oo dad fara badan dhallinyaro soomaaliyeed ayaa gacanta ku haysa waxaan aada ugu ugu mahadnaqayaa dhallinyarada soomaaliyeed ama heer dowlad federaal ha noqoto wasaaradda qorsheynta ama ha noqdo wasaaradaha kale dowlad goboleeda qorsheynta golaha horumarinta qaranka oo ah wasaaradaha qorsheynta ee dowlad goboleeda iyo dowladda federaalka ah isu isu yimi wasiirada saaxiibada ah ee ee qorsheyn dowlad goboleeda wasiirada kale ee federaalka iyo wadanka wasaaradaha kale ee wadanka jira dhammaantood qayb ay ka qaateen een, shaqadan la qabanayay baarlamaanka guddoonka baarlamaanka labada aqal sidoo kale waxyaha kala duwan ee, ee, aq- guddiyada kala duwan ee ee baarlamaanka isku soo duuduub maanta waxaa lanoo ansixiyey qorshe aan isleenahay haddii alla idmo waddanka meel fiican ayuu gaarsiin doonaa haddii sidaan ugu qorsheynay loo fuliyo wasiirka wasaaradda qorsheyntii maalgashiga caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan ayuu kaas ahaa oo fain ka bixinaya sharci maanta ay maalmariyaan golaha wasiira dowladda federaalka soomaaliya kaas oo wasaaraddiisu ay hargeyso golaha wasiira dowladda federaalka ee soomaaliya kulan wanaagsan ayaanad leenahay xulashada walaysada ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaadana oo nagala socotaan magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa markaa naadiya madaxweynaha puntland siciid cabdulle hadin ayaa maanta wuxuu kormeeray xarunta dowladda hoose ee magaalada boosaaso ee gobolka bari iyo sidoo kale taliska ciidanka booliiska ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ee bariga soomaaliya kormeerka madaxweynaha puntland siciid cabdulle hadin waxaa ku welinayay maamulka gobolka bari kan degmada magaalada boosaaso mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda puntland saraakiil ciidan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland cabdisalaan bashiir cabdisalaan ayaa ka warbaxshay kormeerka madaxweynuhu maanta uu ku tegay xarunta dowladda hoose ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illahi raxmaani raxiim maanta waa maalin khamiis ah taariikhduna ay tahay labaatan iyo lixdii bishii sagaalaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka madaxweynaha dowladda puntland doctor siciid cabdulaahi deni ayaa booqasho rasmiya ku tegey goobaha dowladda ee ku yaalla magaalada boosaaso waxaana booqashadaa laga bilaabay saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso maadaama uu yahay saldhig casri oo dhowaan la dhisay inuu madaxweynuhu soo fiiriyo qaababka u shaqaynayo sidoo kale waxaan kormeer shaqo uu madaxweynuhu ku tegey taliska qaybta booliiska gobolka bari sidoo kaleeto waxaa kormeer shaqo oo lagu tegey suuqa iibka ee kalluunka ee magaalada boosaaso sidoo kaleeto waxaa madaxweynuhu kormeer shaqo ku tegey dekedda magaalada boosaaso halkaasuu madaxweynuhu kula kulmay mas-uuliyiintii heer wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda iyo wasaaradaha kalluumaysiga maamulka degmada iyo maamulka gobolka wuxuu madaxweynuhu halkaa amar rasmiya ka bixiyey in si deg deg ah loo soo asteeyo meeshii laga dhi- laga dhisi lahaa een, marso ay yeelan doonto kalluumaysatada iyo dadka u kala safraya gobolka bari oo oo badda isticmaali doona insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa marsadaasna in sida ugu dhaqsaha badan oo deg deg ah hawsheeda aan loo soo gebagabeeyo si rasmiya baan amarkaasna dhammaan mas-uuliyiintii iyo laamaha ay khusaysan ay u qabaan sidoo kaleeto waxaa booqasho lagu tegay maxjarka maxjarada magaalada boosaaso halkaasoo madaxweynuhu uu kula dardaarmay mas-uuliyiintii halkaa joogtay wasaaradihii iyo ganacsatadii iyo dad mas-uuliyiintii maamulaysa maxjarada in laga wada shaqeeyo maadaama xoolihii dib loo furay in laga wada shaqeeyo tayada xoolaha la dhoofinayo caafimaadkoodana la baaro sidoo kaleeto waxaan booqasho uu madaxweynuhu ku tegey iyo wafdigii uu hogaaminayey ee shirkadda ocean oo ah shirkad si khaasa ba- dad ganacsato ay leeyihiin oo ka shaqaysa shidaalka haamaheedii si- iyo isagoo halkaas madaxweynuhu dhiiri geliyey shaqada ay hayaan ee bulshada u hayaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in inta uu madaxweynuhu nala joogana dhammaan magaalada qaybaheeda kala duwan uu booqasho ku mari doono sidaa lajligeed waxaan ku boorinayaa uga mahadcelinayaa anoo ku hadlaya magacayga magaca shacabka reer boosaasood ee madaxweynaha dowladda puntland iyo sida uu run ahaantii uga go'an tahay xuk- madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba in wax laga qabto magaalada boosaaso horumarkeedana dib loo soo celiyo maalgelinna loo sameeyo taas waxaa u daliila ilaa intii yareedu madaxweynuhu joogay waxaa la ballan qaaday in la- dibhabayn lagu sameynayo laamiga isku xidha magaalada boosaaso iyo magaalada garowe sidoo kaleeto waxaa dibhabayn lagu sameynaya aylaboorka magaalada boosaaso sidoo kaleeto waxa weye xoolihii baa dib loo furay waxaan rajaynaya dhammaan shaqooyinkaas oo idil inay magaaladu ka faa'iidaysan doonto horumar weynna la gaari doono waxaa la hormarinaya waa danta caamka ee magaalada boosaaso ma aha mid dan khaas oo qof leeyahay waxaan rajaynaya dhammaan bulshadana inay arrintaa fahanto aad iyo aad baan u bogaadinaya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waa mahadsantiin gudoomiyaha magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland cabdisalaan bashiir cabdisalaan ayuu kaas ahaa oo faafeyn ka bixinayay kormeer madaxweynaha puntland sida cabdillah deni maanta uu ku tegay xarunta dowladda hoose ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland xulashada wareysada ayaad dhegeysanaysaa raadiyaha caadadana waa nagala socotaa intaan ka bixin wararka magaalada boosaaso ee madaxweynaha puntland sida cabdillah deni ayaa maanta wuxuu kormeer uu ku tegay saldhigga booliiska ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland wuxuuna halkaas uu ku booqday saraakiil ciidan iyo sidoo kale ciidamo loo diyaarshay in dhowaan tababar la gelin doono taliyaha saldhigga magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa isna dhankiis wuxuu ka warbixinayaa safarka madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni maanta uu ku tegay saldhigga booliiska gobolka bari ee puntland waxaan warbixin yar ka bixinaynaa booqashadii madaxweynaha puntland uu maanta ku soo gaaray laamaha amniga ee gobolka bari ugu horreyn uu qeybta uu xafiis xafiis u fiiriyey iyo meeshay ku shaqayso sida looga shaqeeyo sida ammaanka loogu helan yahayo ciidanka ammaanka iyo saraakiisha iyo cidda shaqada ku leh qof walba uu xafiiskiisa u fadhiyo iyaga inuu saldhigga bartamaha uu tegey oo isagana uu booqday xafiis xafiis u galay oo warbixinadii uu naga dhegaystay xafiisyada sida looga shaqeeyo qolo walbaba siday shaqada u hayso sida loo diyaariyo sida warbixinta qof kastoo la soo xiro qof kastoo la hayo sida looga diray riboodka waqtiga detailiskiisa inta uu soo maray oo la mid ah laamaha amniga siday u shaqeeyaan sida bulshada loogu adeegayo sida dhabtaa loo xaqiijinayo amniga goob walba iyo guud ahaan ugu horreyn eh, si- sidaan ugu warbixinay inay shaqadu u socoto si caadiya loogu talagalay sidii ugu habboonayd oo shaqadaasi u soconayso qof walba uu shaqadii soo qabsanayo ammaankuna uu sugan yahay meel kastana ay tahay shaqadii loogu talagalay dadkana loo adeegayo oo aada uga mahad celinayno booqashadaas inuu nagu bogaadiyey shaqooyinkii naloo igmaday inay siday tahay u soconayaan taasna uga mahad celinayna madaxweynaha inuu marar badan uu na fari jiray inuu maanta goobtii aan ka shaqaynaynay inuu nagu soo boqday iyo taliskii qaybta gobolka bari gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha iyo cid kasta oo safarkiisa ku wehelisay waxaan kaloo u mahad celinayaa saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda ciidanka gobolka bari say waajibkooda iyo shaqadooda u gudanayeen aad baan ugu mahad celinaya meel kasta iyo saldhig iyo laan iyo qolo walba oo shaqadeeda say u gudanaysay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa qolo walba say u haysay qoliya aeroboorka dekedda saldhigyada laamaha cashuuraha kantaroolada qolo walba waxaan leeyahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin
xulashada wareysada ayaad dhegeysanaysaa raadiyaha cadadana nagala socotaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa markaan aadaya maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya qeybta toddobiyo labaatanaad ayaa maanta waxay soo gabagabaysay kiiska dil qof shacab ah lagu geystay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaasna kiiskaasi uu herar kala duwan oo soo maray dilka qofka shacabka ayaa waxaa loo haystaa saddex askar oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya maanta xukun dil toogasho ay ku riday mid ka mid a askarta oo lagu magacaabo maxamed ibraahim axmed kaasoo la sheegay in dilkaas isagu ka dambeeyey gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya dhamme maxamed cabdulle aadan amiin ayaa warbaahinta u akhrinaya xukunka maxkamadda waxauna sheegay in falka dilka uu ku cadaaday dable maxamed ibraahim axmed islamarkaasna lagu xukumay dil toogasho ah halka la sii daayay laba askari oo kale kadib markii wax dembi ah ay ku weyseen maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ee gobolka hiiraan maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida qaybteeda labaatan iyo toddobaad waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kale ah kow maxamed ibraahim maxamed soddon iyo afar jir ah ina xakiimo dhicisow maxamed maxamuud ku dhashay deggan beledweyne laba dable booliis cumar faarax indhooy cumar xiish soddon iyo sideed jir ah ina maryan cabdi ku dhashay deggan beledweyne saddex firxad shariif maxamed soddon jir ah ina ashkiro axmed waasuwe ku dhashay deggan matabaan kuwaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybtiisa labaatan iyo toddobaad ku soo eedeeyey dembiga ah dil bareer ah oo ay u geysteen marxuum mawliid maxamed wehliye wandhacey taariikhdu markay ahayd mawliid maxamed wehliye wandhacey taariikhdu markay ahayd labada bisha sideedaad labada kun sagaal iyo tobanka dembigaas oo ka dhacay tuulada beergadiid ee gobolka hiiraan dood dheer kadib da beergadiid ee gobolka hiiraan dood dheer kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda labaatan iyo toddobaad markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybtiisa labaatan iyo toddobaad eeddii uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybtiisa labaatan iyo toddobaad oo ku xusneyd aayadda boqol toddobaatan iyo sideedaad suuratu albaqara qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay qiraalka eedeysanaha koowaad maxamed ibraahim maxamed uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey laba xabad oo uu ka riday qoray ak forty seven ah xabad ka mid ay ku dhacday marxuumka sare ku xusan una geeriyooday markay aragtay qiraal la'aanta iyo markhaati la'aanta eedeysanaha eedeysanaha labaad dable booliis cumar faarax indhooy iyo eedeysanaha saddexaad firxad shariif maxamed markay aragtay dembi muujinta la hor keenay maxkamadda horteeda ay ka mid yihiin qiraalka eedeysanay maxamed ibraahim maxamed looga qoray garsoorka hortiisa sawirada laga qaaday marxuumka iyo gaariga uu wadaha ka ahaa oo ay ka muuqanaysay halka ay ka gashay xabadaha uu riday eedeysanaha markay dhegaysatay dooddii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybtiisa labaatan iyo toddobaad iyo qareennada difaacaya eedeysanayaasha sare ku xusan sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow eedeysanaha koowaad maxamed ibraahim maxamed uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo eedeeyey waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah laba eedeysanaha labaad dable booliis cumar faarax indhooy iyo eedeysanaha saddexaad firxad shariif maxamed aysan ahayn dembiilayaal galay dembigii lagu soo eedeeyey maxkamaddu waxay dib ugu celisay xurriyaddoodii gudoomiya maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayuu kaasaha oo faafeen ka bixinaya xukun maantay ay ku rideen askari qof shacaba ku dilay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kulan wanaagsan ayaanad leenahay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta xerada tababarda ee jenaraal gordon iyo kuliyadda jaalasiyaad ku booqday ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka kuwaas oo loo diyaarinayo howlgal al-shabaab laga saarayo deegaanada ay weli ay ka maamulaan gobolada dalka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre wuxuu sheegay in dowladda ay dardar gelinayso tayeynta qalabaynta iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamada macalimiinta saraakiisha hogaamisa ayuu xasan cali qershe uga mahad celishay dadaaladooda nafhornimada leh ay u badbaadinayaan dhiigga hantida ummadda soomaaliyeed wuxuuna kula daarmay in door fircan ay ka qaataan howlgallada shacabka soomaaliya looga dulqaadayo dhibaatada al-shabaab ay ku hayaan siduu hadalka u dhigay
ciidamada saraakiil iyo alifley iyo dabley kulligiinba waa idiin mahad celinayaa waa idinsoo salaamay waxaan aad idinkaga hambalyaynayaa dadaalka ugu jirtaan difaaca dalkiina idinkiiyo madaxdiinnaba shaqada ugu mudan ugu muhiimsan uguna dhibka badan oo qaranka loo qabto inay tahay maadaama aad rabtaan dhiiggiinna inaa hortaan idinka dartiin ayaana dalku rajo u leeyahay marka waxaan idinkugu imid inaan idiin mahad celiyo eh, idiin caddeeyo sidaan raalli idinkaga nahay eh, idiin xaqiijinno inaan fahamsannahay dhibka aa maraysaan Eh, waxaa lama tihiin kuwii dalka soo xoreeyey marka inaad eh, caawa habeen madow iyadoo ah aa weli diyaar garow ku jirtaan si aad dalkiinna u difaacdaan Eh, waxaa waajiba inaan idiin imaado anigoo shacabka magaciisa ku hadlaya idinkaga mahad celiyo shacabkana aan u sheegno shaqada aad u haysaan dowladda inta ku jirtana ay fahamto eh, ahmiyadda dalka iyo dadkaba ugu fadhidaan Eh, waan ogahay inaad shaqo culus u baxaysaan marka wakhtigeeda la gaaro oo taliyihiinnu idinku amro Eh, waxaan ilaahay idinkaga baryayaa inuu ilaahu idin dhib yareeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa ku socda dib u habayn Eh, lagu kala ogaanayo tayadooda iyo tiradooda lagu kala ogaanayo qaabka ay u dhisan yihiin dib loogu habaynayo xuquuqdooda Eh, si mustaqbalka dhow haddii ilaahay yidhaahdo aanu ognahay qof waliba meesha uu joogo laakiin eh, dadka furumaha jooga la og yahay in xuquuqdooda ay sugan tahay sidii loo sii hagaajin karana looga shaqeeyo haddii ilaahay yidhaahdo marka waa idiin mahad celinayaa ilaahay ha idiin fududeeyo Eh, waxaan aaminsanahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wakhtigii ugu dambeeyey dadaalkii ay ku tillaabsadeen awgeed in dalku uu rajo leeyahay shacabka soomaaliyeed way ku- idinku niyad qabaan hadda niyadoodu way soo laabatay adduunyadoo dhanaa soomaaliya indhaha ku soo fiirinaysa Mm, dadka xafiisyada ka shaqeeyana ma aha cidda wanaaggaas iyo sharaftaas keentay idinkaa keenay idinka iyo madaxdiinna halkan taagan kulligood oo ciidamada saraakiishooda ah rag iyo dumarba oo u mahad celinayaa idinkana rag iyo dumarba oo hadda xilligan u socda inaad dalka xoraysaan waa idin mahad celinaynaa Eh, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad culays la kulantaan inaad dhib aragtaan waxaan idinka codsanayaa inaad dulqaad muujisaan Eh, dowladdiinnu waa idiin maqan tahay waana idinla dadaalaysaa haddii ilaah yidhaahdo wakti yar ayaa haray intaad cadowga ka adkaanaysaan idinkii shacabka soomaaliyeed ee kulligeenna waa dabaaldegi doonaa wakhtigaas haddii ilaa yidhaahdo inta ka horaysana waa idiin soo duceynayaa waan idin garab taagannahay waana mahadsantihiin ilaahay ha idiin fududeeyo Eh, waxaan idin leeyahay eh, waxaan idinkugu hambalyeynayaa eh, dadaalka aad ku jirtaan waxaan idin rajeynayaa guul waarta oo qarannimada ummadda soomaaliyeed soo celisa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayuu kaasahaoo maanta booqday ciidamo loo diyaarinayo in al-shabaab ay ka saaraan gobolada dalka soomaaliyeed kulan wanaagsan ayaan leenahay saaxiibayaal barnaamijka xulashada urasada ayaa degeysanaysaan raad iyo xaadadana waa naga socotaan magaalada caasimadda muqdisho ayaan markan guli ku guda jirnaa wararka naga soo gaaraya magaalada caasimada ee muqdisho ayaa sheegaya in halkaas maanta qarax xoogan oo geystay khasaare isku jira mishiir dhaawaca ku ka dhacay qaraxaas ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska loo yaraa sooba oo hadda loo baaxshay afar iyo tobanka oktoobar wuxuuna ahaa qarax xoogan oo laga maqlayay qeybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada caasimadda ee muqdisho wararka aan helayno ayaa wax intaas waxay ku darayaan in qaraxaas uu ahaa meena lagu dhajiyay gaari nooca aan xabadu karin ee loo yaqaana bella bruuf uu watay injineer turki ah kaasoo ka shaqaynayay dhismaha jidka isku xiraya magaalada caasimadda ee muqdisho iyo magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed laba qof ayaa la sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen oo u dhashay dalka turkiga waxaana gaarigaasi lahaa injineerka dhisayay wadada afgooye ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho waa markii labaad oo la qarxinaya injineerada turkiga ah ee dhisaya jidka u dhexeeya magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaan markaan aadayaa Eh, ciidanka booliiska ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland ayaa maanta waxa ay soo bandhigeen eh, qamri iyo waxyaaba ammaanka dooriya kadib howlgal maanta ay ka sameeyeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee maamulkaasi taliska ciidanka qurbaanta la hadlay waxay sheegeen inay ku daba jiraan waxyaaba kale oo maanka dooriya oo ku guda jira xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland
aad baan ugu hambaleynaynaa saakay waxaanu ku maqnay shaqo qaran haddana waxaa weeye hawshii ciidanku waa wadeen ciidanku waxay ku soo guulaysteen in la soo qabto baabuurkan baajeerada ah oo lagu soo qabtay khamro iyo eedaysanaashii waxa weeye baabuurkan mas-uuliyaddiisa lahaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala siduu taliyuhu sheegayba inaan waxa weeye sharciga waafajinno dadka kale oo ka shaqeynaya faldambiyeeda ama ku howlan khamrada ama ka shaqaynaya ama gadaya ama dadka yararka ama dhallinyaradii wereeriyey ee ka shaqaynaya inay khamradan iyo xashiiska iyo qurunka faafiyaanna insha allahu tacaala sharcigaan la tugsan doonaa waana ka abaalmarin doonaa sharci wuxuu qaban waan ku samayn doonaa insha allahu tacaala saakay een, waxaanu gacanta ku dhignay gobolka mudug een, ciidanka boolisku waxay gacanta ku soo dhigeen boqol iyo lixdan iyo sideed xabo boqol iyo lixdan iyo sideed xabo oo khamro ah iyo xashiish een, intaas bay ku guulaysteen inay soo qabtaan iyagoo informationkeeda la socday ee, ugu galay ayagoo nimanka aad u jeedaan oo halkaa ku xiran ay ee, qaar barkan yihiin iyo gaarigii ay ku wadeen intaba Een, waa guul waxaanu haynaa kuwo badan oo ka horreeyey Een, ciidanka boolisku har iyo hamin wuxuu ka shaqaynayaa ama uu u taagan yahay inuu dembiilayaasha iyo khamrada intaba uu bannaanka soo dhigo oo ummadda lagu fasahaadinayo Een, gobolka mudug oo baaxad ballaaran leh ilaa iyo saaxo ilaa iyo meesha la yidhaaho eh, tawfiiq inta u dhaxaysa een, ayay ka howlgelayaan een, aad bay u mahadsan yihiin waxaanu haddii ilaahay idma horkayn doonaa maxkamadaha sharciga u leh inay xukumaan dadka iyo iyo khamradaas baanu horgeyn doonaa haddii ilaahay idmo saakay labadii saac iyo barkii markay ahayd ayaa gacanta lagu soo dhigay ciidanka boolisku gacanta uu ku soo dhigay khamrada intaa tiro leeg een, iyo nimankaa hadda aad u jeeddaan oo ku hor xiran een, waxaanu rabnaa haddii ilaahay idmo dadka keenaya inay ka waantoobaan arrimaha noocaasa mana laga baxsan doonaan haddii ilaahay idmo meel kastoo ay joogaan waa ugu tegaynaa xuduudahan ka xidhaynaa ee, waannu ka howlgelaynaa ciidanka boolisku wuxuu ku amran yahay qofkii xashiishad lagu qabto iyo qofkii een, lagu qabto khamro iyo qofkii faldembiyeed lagu qabto intuba haddii ilaahay idmo maxkamadaha sharciga inaannu horgeyn doonno haddii ilaahay idmo maamulka gobolka iyo dhammaan een, ciidanka booliska iyo maxkamaduhu waxay si guud u u burburin doonaan haddii ilaahay idmo een, xashiishka iyo khamrada tii hore aan haynay iyo ti iyo midda hadda maanta aan qabannay iyo tii dambe aan qaban doonna insha allah waxaan jecel lahay xukunkooda in la dedejiyo haddii ilaahay idmo si aanu khamrooyinka lahayoo dhan aanu u jejebinno ummadda u tusno ummaddeedana waxaan leenahay walaalayaal ha qarsannina dembiilayaasha khamrada iniin soo iniin soo qarinayoo guryaha iniinla soo gelaya noo soo sheega annagaa qabanayna haddii ilaahay idmo dadka shacabka waxaan ka rabnaa inay nala shaqeeyaan inay khamrada noo soo sheegaan inay xashiishka noo soo sheegaan inay dembiilayaasha noo soo sheegaan inay nala shaqeeyaan baan ka codsanaynaa dadka ee, gobolka mudug haddii ilaahay idmo meeshay joogaan annagaa ugu tegayna annagaa ka soo qabsanayna laakiin informationka inayna soo siiyaan baan rabnaa ciddii informationkaana siisay oo hadda aan goobta taagnayna aad bay u mahadsan tahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay sida dadkaasi noola shaqeeyeen oo informationka noogu soo gudbiyeen oo aan uga howlgallay baan waxaan rabnaa cid waliba inay haddii ilaahay idmo noo soo gudbiso si aad u nabad gashaan gabdhihiinnu u nabad galaan carruurtiinnu u nabad gasho waayeelkiinnu u nabad galo ummaddu u nabad gasho waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo dembiilaha inaan la qarsan si dhow inala ku soo sheegaan rabnaa haddii ilaahay idmo oo booliska lala soo socodsiiyo annaguna har iyo hamin waxaannu u taagannahay ummadda ee gobolka mudug iyo dhammaan puntland inaannu ka qabanno waxyaalaha noocaasa haddii ilaahay idmo een, waxaan u hambalyaynayaa intii ka howlgashay hawshaas hadda waxaannu dhex joognaa gurigii laga soo qabtay khamrada laga soo qabtay boqol iyo lixdan iyo siddeedda xabbo dhalo ah laga soo qabtay ee ciidanka boolisku u soo daatay Een, dadka hadda deganna waxaa weeye waxay caddeeyeen ayaga labada ninoo lagu soo qabtay khamradaas inay guriga wax ka deganaayeen wakhti dambena ay soo geliyeen annaguna informationka sidaasaannu ku hellay sidaasaannu ku soo qabannay ciidankuna guriga ugaga soo daatay oo uga soo qabtay dembiilayaashii Een, waxaan hadda guriga ujeeddo kale kama lihin laakiin waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo dadka guryaha degani inay iska ilaashaan dembiilayaasha hamiinbarkii guryahooda u soo dhacaya oo khamrada keensanaya oo xashiishka keensanaya oo dembiilayaasha ah inay waxaa la rabaa haddii ilaahay idmo sida informationka dadku u soo bixiyey inay u soo bixiyaan oo warka ay noo soo siiyaan haddii ilaahay idmo si aan ilmahooda iyo ayagaba wax loogu waxyeelayn sababta waxaa weeye laftigooda hadday inta xashiishadii khamro ka dhargaan ay laayaan ummadda aad u jeeddaan oo yar yar iyo waaweynba leh oo gabdha leh oo carruur leh dee waxaa weeye amnigay khalkhal gelinayaan hadda waxa weye inta aan dhex taagannahay oo labaatan ciyaala ku dhow dhow khatar bay galeen ilaahay baa ka badbaadiyey ciidanka booliska ka badbaadiyey iyo ilaahay sababtaa waxa weye qof khamraysan ama xashiishad ka dhargay waxaanu ku haynaa xashiishadii iyo khamradii labadaba inay ayaga laayaan bay halisu galeen marka ciidanka boolisku wuxuu u shaqaynayaa dadka maatada oo tabarta yar rag iyo haween intaba iyo dhammaan ummadda dhan oo soomaaliya iyo puntland gaar ahaan puntland inay ka qabtaan dembiilayaasha intaysan falgaysan ka hortag baanu ku samaynay ciidanka boolisku ka hortag iyo ka dabatag buu sameeyaa ee annaga waxaanu ku shaqaynaynaa ka hortag weeye dembi kasta intuusan dhicin insha allah inaan ku guulaysanaanu jecelna haddii ilahaydmo oo ka hortagno intaasaan warkayga ku soo gaabinayaa
taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka puntland ee gobolka mudug ayuu kaasaabafeyn ka bixinayay howlgal ciidamada maamulka puntland gaar ahaan kuwa booliiska ay ka sameeyeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuwaas ay ku soo bandhigeen waxyaaba maanka duuriya xulashada wareysada ayaad dhegaysanaysaa raadiyaha cadadan waa nagala socotaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa markaanaadiya saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa galmudug ayaa maanta waxaa tababar lagu soo xiray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana munaasabada xargaas lagu soo jiraya ka qaybgeliyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada dhuusamareeb iyo mas-uuliyiin kale khudbado kala duwan oo lagu dhiirigelinaya saraakiisha maanta tababar loo soo xiray ayaa halkaas laga jeeshay waxaana ka mid ah annaga dowladda juhdigiina soo gelisay waqtigiina soo gelisay shaqada ay noo soo dirsatay waan gudanay maalinta haddaan soo xirinay koorsadi tababarkii aan goynay waqtigiisii aan taagannahay ardadii aan waxbarnay qalinjibina shahaadooyinkooda qaadanay waxaan aaminsanahay kasoo waajibka dowladda mar waliba una saaran yahay saaatay waajibkiina unaga dhacay fadlan ha loo shaqeeya bulshada si cadaalad ku jirto waxaan rabaa inaan la dardaarmo askarta iyo saraakiisha qalin jebisa maanta waxaad barateen waxay yihiin dee wax oo runtii nafsadii qof walba oo idinka mid oo goobtan fadhiya anfacayo waayo waxaan la rabaa marka adunkuna inaad sidaas oo kale uga faa'iidaysaan saraakiisha kale iyo askarta kale oo adinku waxa aad barateen runtii aad adinkuna laadinka sii faa'iidaa loo baahan yahay intaan ka gaarayno inaan helno macallimiin kale ee saan oo kale waqti ugu bixisa inay tababaraan ciidamada waxaan gaari do waxaan sii qaybsan doonaa kuwa hadda naloo tababaray aan u qaybi doonno degmooyinka aan ka codsanayno taliyaha taliya-xigeenka qeybta guud ee dowlad goboleedka galmudug inuu noo qaybiyo inta hadda tababaratay noogu qaybiyo saldhigyada dhammaan degmooyinka galmudug hoos yimaada inta waxaana sidoo kale u mahad celinayaa meeshaan uga mahad celinayaa intii suuro gelisay in ciidankaasi ay maanta helaan koorsada intaas la eg saaxiibayaal waxaaynu sugahaya ummad ballaaran nin xil qaaday eed qaad baa leh nin xil qaaday eed qaad waxaynu sugahaya gobolka galgaduud iyo dhammaan qaybaha galmudug ay ka taliso aqoonta la inisiyey inaad u qaybisaan aqoonta la inisiyey inaad u qaybisaan inaad guriga la gashaan maaha waxaa la rabaa meel kasta oo biliisku joogo ama ciidamadu joogaan ama dadka reer galmudug joogaan inaad uga faa'iidaysaan ugana faa'iidaysataan aqoonta laydin siiyey walaalayaal shacabka la'aanta amni lama sugi karo ciidanka ugu dhow ka soo dhex baxay inuu ku dhex jira la rabana waa booliska inaad si dhow ula shaqaysaan ciidanka haddaad ciidanka booliska tihiin shacabka in aad ku dhex jirtaan in aad la saaxiibtaan in aad u cadaalad samaysaan inaanan cidlo kama aadna imaane aan cidino inka xigsan xulashada warashada ayaad dhegeysanaysaa raadiyaha adan oo nagala socotaan saaxiibayaal wadanka kanada ayaa markaa naadiya wasiirka wasaaradda duulista hawada dowladda federaalka soomaaliya oo halkaas u gaaray ka qaybgalka shir looga hadlaya duulista rayidka ah ee caalamka ayaa halkaas wuxuu ka sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay daalban ay ku bixin doonto dib u dhiska dulumaadka rayidka ah ee wadanka bismillaahi raxmaan raxiim aad ayaad u mahadsantahay muxidiin waxaan u nimid shirkii saddexdii sanaba mar dhaco ay isugu yimaadaan civil aviationnada wadammada adduunka oo dhan qolada membarska ka ah civil aviationka adduunka dhammaantood way isugu yimaadaan waxay ka soo qaybgala waa heer wasiir waxaa ka soo qaybgala wasiirada gaadiidka iyo duulista hawada waxaa ka soo qoro director generaalada oo civil aviationka intaba way ka soo qaybgalaan marka waxaa loo yimaadaa dhowr sababood sababta ugu horeysa oo ah networking iyo isbarasho midda labaad oo ah iscaawinaad wadamada caawinaadda u baahan iyo wadamada caawinaadda bixin kara dhinaca tababarada dhinaca heshiisyada iyo soo bandhigid teknolojiyada cusub iyo shuruucda cusub ee ka jira civil aviationka innaga dowlad ahaan waa markii ugu horreysay ee dowladda soomaaliya ilaa iyo burburkii ee, dagaalkii sokeeye markii uu dhacay waa markii ugu horreysay dowladda soomaaliya ay ka soo qayb gasho shirkan iyaga oo xor ah oo aanan cidna hoos tegin oo ay kaawa u imaanayo inay member ka yihiin oo keliya oo ay kaawa aynan xukumin hawada soomaaliyana aan u madax bannaanay oo markii koowaad Ah, taasi waxay keentay waxay noo fasaxday waxyaabo badan in aan nimaadno halkan aan ka qayb galno shirarka oo dhan inaan la kulanno eh, waddamada kale aan aan bilateral ula kulanno eh, mid mid aan ula kulanno eh, ayay inoo fasaxday Eh, waxaan filaynaa hadda waddamo badan oo kale inaan la kulmi doonno hadduu ilaahay ka raalli noqdo Em, tababaro eh, iyo qalab iyo wax kasta ayaan hadda ka wada hadlaynaa ilaa iyo muddana wuu socon doonaa shirka hadduu ilaahay ka ra- ka raalli noqdo waa maalintii ugu horreysay ee shirka hadda uu furmay hadduu ilaahay ka raalli noqdo ilaa iyo sabtiga waan joognaa sabtiga oo dhici doonto codaynta loo codaynaya waddamada xubnaha ka noqonaya eh, meelaha kala duwan ee dowladahoo dhan ay ku tartamayaan codayntaa kadibna hadduu ilaahay ka raalli noqdo waddanka ayaan dib ugu noqon doonaa Eh, soomaaliya runtii waxaa naloo arkayey eh, waddan yar oo ay aykawa xukunto Eh, codadka hataa iyo markana la soo raadsanaya waxaa la soo mari jiray aykawa ayaa la soo mari jiray marka dowladda soomaaliya saxiix laga rabo aykawa la soo weydiin jiray aykawa ayaa inoo imaan jirtay Eh, hadda eh, innaga ayaa ahmiyadda leh waa naloo imaanaya dowlad ahaan waa- aad ayaa naloo qadarinaya marka runtii aad iyo aad eh, ayaan arrintaas ugu faraxsannahay Eh, midda labaad waxaa nala socda wafdi eh, soomaaliyeed oo ka socda wasaaradda maaliyadda oo iyagana berrito nagu soo biiri doona hadduu ilaahay ka raalli noqdo Eh, waxaan doonaynaa eh, dhowr iyo labaatankii sane ee hawada soomaaliya laga maamulayey eh, nairobi ay maamuleysay hay-addan eh, duulista rayidka soomaaliyeed Eh, la xisaabtankeeda iyo xiritaankii buugaagta ayaan ah, arrintaas ayaan ku guda jirnaa insha allah tacaala iyagana waxaan rajaynaynaa un wixii eh, clarification ah iyo eh, la xisaabtankii intaas inaan soo gebagabayno maalmaha soo socda hadduu ilaahay ka raalli noqdo Eh, dadka soomaaliya hawadeeda gacanta ku hayo badi waa dadkii eh, ka shaqaynaya nairobi oo tababaran laakiin si hawadeena kor loogu qaado waa waxaan sameynay tababaradoodii ayaan sii cusboonaysiinay kuwa ka sarreeya oo loo baahnaa ayaan eh, etoobiya iyo meesha la yidhaahda qatar intaba ugu dirnay kuwa kaloo tiro badan oo shaqaalaha ka mid ah iyo shaqaale cusub intaba iyagana waan tababaraynaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo Ah, eh, nasiib daro maadaama uu waddankii burburay ee hawadana laga maamulayay meel kale dad badan oo cusub oo soo bartay ee saadaasha hawada runtii ma jirin iyo maamulkeeda alxamdulilah ee, dad wuu jiraa laakiin ma badno haddana dad badan ayaa interest ku ah Ee, waxaan leenahay school civil aviationka loogu talagalay oo hadda inoo furan iskuulkaasi ayaan rajaynaynaa in baahida ee, soomaalida u qabto waan u qabnaa baahi badan ayaan u qabnaa dad badan oo civil aviationka loo tababaro Eh, waxaan rajaynaynaa in mar dhow iskuulkaasi uu howlgeli doono hadduu ilaahay ka raalli noqdo ayaan rajaynaynaa laakiin eh, tababaro badan ayaan furaynaa Eh, hay-adaha dawliga ah eh, hay-addan eh, duulista hawada ay ka mid tahay eh, runtii waxay qaadeen tallaabooyin badan oo lagu tababaray lagu soo saaray dad dhallinyaro ah oo maamula hawada maamulka hawada eh, dadku uma arkaan oo dad badan ayaanan fahamsanayn ahmiyadda ay leedahay dakhliga ka iman karayo iyo nambarka eh, loo baahan yahay shaqaalaha loo baahan yahay shaqaale aad u tiro badan ayaa loo baahan yahay oo dhinaca eh, shaqa la'aanta ka jirta waddanka eh, kaabi karta hadduu ilaahi ka raalli noqdo marka ay ay si fiican u dhisanto hay-adda Ha, ee, waad mahadsantahay aad baad u mahadsantahay waa run diyaarado badan oo oo waxaa la yidhahda flag carrierka calanka wado waddamada kale ayaa waddan ku soo batay ee etoobiya kenya ee, turkiga oo ahaa dowladdii ugu horreysay ee diyaaradooda usoo dirto soomaaliya uganda ugu dambeysay hadda ee, iyo qatar intaba way yimaadaan kuwa kalena waan rajaynaynaa marka shirkadahaasi heshiiska aan kula jirno ayaa wuxuu yahay in ay waddanka yimaadaan ee, rakaabna ka qaadaan ay waddankoodii ku noqdaan marka ma jirto shirkad la siiyey ogolaansho ah waddanka dhexdiisa inay dadka ay ka qaado gudihiisa ee, am- oo gudihiisa haddana ay geyso runtii Ee, ma jiro heshiisyada aan kula jirno waa inay waddanka ka qaadaan ee waddanka dibadda ah geeyaan marka rakaabka waddanka gudihiisa isaga safraya ee, ma qaadaan shirkadahaas Ee, dhimaashaha shirkadahan tirada badan ee yimaadeen aeroboorka waxay kusoo kordhisay eh, zaxmad cusub ayay kusoo kordhisay aeroboorkana hadda eh, bisha soo socotaan filaya waxaa la bilaabmaya dhismooyin cusub oo lagu horumarinayo runwayga iyo meelo kale oo tiro badan waxaan rajaynaynaa marka uu dhammaado dhismahaasi in eh, capacity-ga aan aqbali karno uu sii badan doono insha allah tacaala Eh, wasaaradda runtii eh, eh, wax lagu faano ayay samaysay meel sare ayay gaartay Eh, maamulka hawada iyo madax bannaanida soomaaliya oo naga maqnaa ayay dib u soo celisay Eh, runtii waa wax aad iyo aad loogu faano aad garanaysa hataa dadka markaad la kulanto wax ka- ay ka hadlaan ee ugu badan ay wasaaradda soo hooyisay weeyaan dib u dhiska hay-adda oo hadda socda oo ah shuruucdii oo idil in la dhammaystiro si hay-addu ay u bixin karto laaysamadii loo baahnaa eh, shuruucdii loo baahnaa ay gudbinayso oo isagana hadda socda insha allah tacaala aan rajaynayna sanadka dhammaadkiisa inuu dhammaan doono hadduu ilaahi ka raali noqdo waa labada shay ee ugu muhiimsan ee lagu xasuusan eh, karo ee wasaaraddan
magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed ayaa markaan hadiyaa shirka golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ayaa maanta waxaa lagu qabtay xarunta gobolka ee magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed shirkaasi waxaa lagu hadlay arrimo kala duwan oo qayb ay ka tahay amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shirkaasi marka soo dhammaaday kadib waxaa warbaahin la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlada hoose ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wuxuuna sheegay in shirkaas waxyaabo badan oo ku saabsan danaha maamulka koonfur galbeed maanta lagu faaqiday may warbixin ku biya yihiin ee, ee, habka dhaqaalaha meelanan arow yahay iyo kobaca anshuurihii iyo sameyn iyo dhibaatooyinka jar iyo guulihii lagu dari wasaaradda maaliyadda ku samaytii guud ahaan sidii koonfur galbeed annaga lahayti meel ee, dhaqaal ahaan iska filan canshuurahana guud ahaan muwaadiniintan bii lahaayeen Ee, wasiirka may ka tilmaamay in meel raay eed guulo badan lagu deeri ee, dadkana in badan fahmahayaan dowladnimada canshuurihii la biyahaya anta dhimanna la rajeey doonaan timlry saas oo kale iyoona wada bii doonaan saas oo kale wasaaradaha guud ahaan koonfur galbeed inay la shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda sidii lan kordhi lahay mise lan kobci lahay dhaqaalaha iyo anshuuraha harwdow waan ku digaane dhammaan qof kastoo iska hawlan mise samay doona ani inti hata samaytina sharciga maylery la horjeeyi doona anta kalena unan ku digaan anti noocaasan dhiyaan guud ahaan guddoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka koonfur galbeed mayba ogeysiyaane may leedahay aniyoo la socdan dhaqdhaqaaga degmooyinka yoona saas oo kale wal shirar ee degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed lanka qobada korna iyagoo lahan ogeysiina laamaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha Eh, si dhowna may ku odsaane la- laamaha may- amniga intii noola shaqeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha ahaan shirarka siyaasadaysan dowladnimada laka dhibaateeyo systemka lagu horjeeda qabaladaysan maskax baabacsan haysata inaan ogolaado doono dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in shirar noocaas laka arqaladeeyo dowladda koonfur galbeed ama laka arqaladeeyo dow- eh, may lahayd dowladda federaalka soomaaliyeed aniyaan ogolaado doono shir kasta oo wanaagsan horumarsheena bulshadun deganaasho nabadgelyadii ku horseeda waxaa dhawayaas dowladda koonfur galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha
xulashada urashada ayaad dhegeysanaysaa raadiyaha cadaadan oo nagala socotaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa markaan dib ugu laabanayaa banaanbax ballaaran oo ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa maanta ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland kaas oo lo- dowladda federaalka soomaaliya looga dalbanayay inay sii deyso wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland oo in ka badan bil ababa dowladda federaalka soomaaliya oo in ka badan bil dowladda federaalka soomaaliya ugu xayiran magaalada caasimada ah ee muqdisho barnaabaxyaashan waxay sheegeen inay aada ugu xigyihiin xariga dowladda federaalka soomaaliya ay iskaga hayso wasiirkii wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland oo soddon iyo kowdii bisha agost ee sanadkaani dowladda federaalka soomaaliya ay ku xirtay garoonka cadcadday magaalada caasimada ee muqdisho isagoo transit u ahaa wadanka etoobiya halkaas oo la sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay uga qaybgelayo wasiirkaasi simnaar dowladda federaalka soomaaliya ay daninaysay inay kusoo xargeliso islamarkaasna ay keento magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaan haysanay ninka warqaba ah oo meel kasta noo taagan xaqiiqatun dawladdu wayna dayacday baan leenahay dawladdu shacabkeeda hana maqashaan ka codsanay dawladda waxaan ka codsanay inayna maqasho furun baan taagannahay cadow baana kor taagan ninkaasi difaac buu ahaa amni buu ahaa ummaddaanu u shaqaynhayey qarankiisu u matalahayey weligii nin qaranka ammaano oo nooga warbixiyo oo noo sheegay qaran la'aan inaan la noolaan karin buu ahaa qayb ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isa soo gaarin waxaad ku soo dhawaataan xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalama
warnimayo xaggeed ka timaadeen waa idinka isdaba jooga maanta war masaajidkan ka nimide adigu halkaad ka soo hangaartay warlaankuun salaada kokoyni madi usileeye salaad duhur may deernasee walanwada marba haddii la addimo salaaddii waa tukanayna annagu war masaajidkaas bisla laga addimay masaajidadii kale lagama addimin duur galaashiisaa doqo maalin muda war salaadii waa lagu jiraa adinkuma marantiin war horta dadaan wayse qaada ma dukan karaan war mar hore la akrime masaajidkeenna warkeenna waa xiran yahay maanta waa la akrime ma kuwaasaan la dukanaynaa marka war annaga sheeqayna weli masaajidka ma imaan war annagu masaajidkan ayaamahan kuma tukannay moolacaan u soconaa waryaahe bidcadu yaysan idin qaldin unihaan salaadbima iska daradaa nooba wax kasta haddii la sheego anuu rakise la dukan maayo war inaad geed diraaga diido oo abulxuseen la dukato waa dulmi weyn war haanasay koofii saliidah masaajid iyo mayka jeeyaada nafta yaabbuwa war anuga masaajidkeena salaada subax caadaanka koowaad siddeed sacaa la bilaabaa waxlaan bu u fahmibo ama cooba addimiye ama muriidi maxees u jiifaa xowfaan inaad dugtaas rabaa kaas amaad masaajid dumisan u kasaani soomaaliyey wakhtiga salaada intaad kalamaan ka tahay wax kale iskumaan ka noqon maysa war adduunka horena marna habeen tahay marna maalin tahay maxaa noo sheege soomaali qalbigooda la isku keeno war ictiraaf bal isku raacilaane ma salaad bal isku raacayna annaga lafteennu nidaamka federaalka iyo farmaajaan heshiisiin laana wadaad layidhaa sheekh cabdulxayi oo masaajidka cumar bin khadaab khadiib ka ah oo maalin dhaweed la hadlayey jamaacadii masaajidka wuxuu yidhi ninbaa hadda ka hor waxaa la baray salaada sida loo dukado iyadoo aan arkaamaheedii iyo shuruudaheedii si cilmiya loo barin way iska qarbarbaysa jiri kadib ninkii markuu ayaan sidaas ku waday waxaa la baray kitaabka safiino salaad la yidhaahdo wuxuu ogaaday salaaduu duka jiray inaysan sax ahayn kadib ninkii waa ducaysto wuxuu yidhi ilaahu safiino salaad ka hor salaadan duka jiray ajir kama rabee dembigeeda ha igu cadaabin marka soomaalidu siday hadda ku socoto dowlad ku noqon maysee ilaahu tawfiiqda waafaji ada awoodda u leh warniyasoo diintu waasiciyo ma aha dowladnimadu waa nidaam iyo kala dambayne waasiciyo qofba suu raba yeelo maaha anigu dastuurka soomaaliyaan la yaabay waa qodobo tiro badan oo qofba suu raba u daliishado marka waxaan ku talinayaa hal qodob in lagu soo kooboo ninbadhan u qaadi karin wadaha dastuurku isma khilaafsanee dadkaa iskhilaafsan warnamiyaushaantatir islaamka too oo lamba meelifada nagsada korome ee daliil iyo waan sacawo marka iska dabareegi iyo malmaluuganta iska dhaaftan i salaadi lamboolba qof sidifadaa untu kudaw ilaahay dabakaneen waryaa maxaa salaadida kaa quseeyaad umaatada dukati tawxiidka hayne taqwada iyo tasbiixda waa tirsahaynaa tiirkeen towbada waaye aamiin naw yaa kuu duceeyey labadu aragtee ambaraye war galleer maanta waa gabiyey galleer gob iyo shimbirtalin sheege war shimbir loo sheegay maadaa kuu sheegayna hayna dhegayso wuxuu yidhi ninka diinta sheegtee dacwad faafiyaan nahay dawgii rasuulka leh misna booli daaqee ka dhiigiigixiyoonine xaaraanta dalamsada maxaa lagu daweeyaa yaa oghe war gallayr war kama haysida wuxuu yidhi nin dastuur lagu doorto dad inuu ku dhaqa iyo loo duubay madaxnimo hadduu diida gebigiis duuduubo oo qubo maxaa lagu daweeyaa waxaa lagu daweeyaa ku diidnaya hor u soco war gallayr xitaa odayaashuu galayana dhegayso odagii la duubo dusha shaalka saartoo deegaanka oo idil duca looga qaadee intuu dowladda u tegey ka durduurtay maalkii danyarta iyo maatida laga soo daldalayee ku dakeeyey boobkaas maxaa lagu daweeyaa kaas daawadiis dufka bah daartana malkii aragoo waa la ere war odagu dowladdu waxay siisay buu qaataye ma dabley wataa ma dad u boobay war waxaan maqli jiray waa su'aal daaweyn oo madaxa daalinaysee haddii dawo bukooto maxaa lagu daweeyaa duq haddii la doortee darajadii la saariyo xilkii daryeeli waaya dawaa bukootay weeye war odayaashu duubabku waa iska xirteene cid duubatay oo caano ku shubtay ma jirto dantiisa moogaa la yidhi mar hadduu kortees dhammaadaa waryaa nimaan dantiisa aqooni duub ma xirta nagala tag sheekada war war ma haysaane madaxweyne farmaajo wuxuu ka khudbeeyey golaha loo dhan yahay qaramada midoobey war khudbadiisa weli ee dhitinaa ku socday ha la soo jarjaree sug war mar horaa la qoraya wuu akhrinaya maxaa laga soo jarjaraya war war ma haysiine madaxweynaha turkiga urdugan khudbad culus oo jeediye yaa maandhow meeqa kiintaale ahayd yaa la qaadaayo war waa waaladtiine wuxuu soo bandhigay qariiradii dhulkii reer falastiin oo hadda israa'iil xooga ku haysato wuxuuna sheegay kun sagaal boqol iyo afartameeyadii wixii ka horeeyey in israa'iil aysan dhulba lahayn war ordugan war kama haysaane wuxuu yidhi ma aqbalayno in wadammada islaamka israa'iil loo ihaaneeyo waryaa ordugan waa geesi tol waayey carabta uu raban inuu dhulka u difaaco igaaba israa'iil dabadhilif u ah war urdugan tol ma weyn waa nin turkiyo turkina dad ka badan lama arko war safaaradda turkiga xafiiskii fiisidilka dhiibaayi beledka dhatiisa ka suubidaydlaan weelba sadi fududsan kagaadada war isbitaalka ordugan lagu magacaabay lacag la'aan maa laga dhigay cambar intee laga haaya aan ku geeya isbitaalka curdugan waryaa xafiis haddii magaalada laga furay haddaan fiisa doonanaya maxaa soomaalida ilaahay waddan waad siiya laakiin waa ay garan la'dahay waddankeedi waxaan ku talin lahaa in ayada dhan dibadda la geeyo waddankan aan turka ku ammaanaysano shakfira lagu yiri ismaaciil cumar geelaa waddankan uga dhow turkiga warniya waad waalantahay soomaalidu meeshay ku dhalato kumama dhimato waddankiis ninkii ka tagay wehelkiis ka dheeraade welwelma huro welbahaar madee hadda koonfur galbeed mar horaa kugu dambaysa miya war si aad buaal ugu xiistay ayuu aan kolka galmudug gaalkacyo ugu xiistay wayna waaxido waddankeenno samee nin walbo waddanka wax ku dhaama male
maandhow waxaa hore loo yidhi dal shisheeye waa dareenku joog aniga yaa lay wedin warnimaya war ma haysaane waa tii ay kulmeen uhuru kenyatta iyo madaxweyne farmaajo uhuru kenyattana qaramada midoobay khudbaddii ka jeediyey warbadeena manoo dhaaf warba dhaafi maaye wuxuu yidhi waxaan mar kale codsanaynaa in soomaaliya ay naga aqbashay inaan wada hadal ku dhammayno xiisada naga dhexaysa war nin aadan baraddu waxaa lagu soo diri waad u eegtaan war afhayeenka madaxweynaha cabdinuur shalay waxaa la weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda kenya inay tidhi wixii khilaaf jira wadahadal in lagu dhammeeyo waa ku faraxsana marka ujeedkaasi soo arrinta badda in laga wada hadla maahan baa la yidhi cabdinuur waxuu ku jawaabay anigu kenya afhayeenuma iyo warkeedana wax igama gelin laakiin waxaan ku caddaynayaa badda soomaaliya waxa laga wada hadlaya inaysan ka mid ahayn ee naagta madaxa bililqada wadata warkeeda igala tag war afhayeenka maxaad ka sheegaysaa madaxweyne farmaajo donald trump uu la kulmay waxaanan u malaynayaa inuu yidhi baasaboorkaagii waa kuu celiyey arrimaha soomaaliya faraha lama geli kartid intaan ka ahayn diyaaradda shimbirta ah oo cirka uga soo dhacda argagixisada
waryaa marwooyinkoodii baa kulanka kula jiray maad sheegto maxaad uga tegaysaa na adigu haddaad marwe tahay maa minankaaga joogta maxaa faraha siyaasadda ku geliyey waryaa raggii markay gabeen kaalintoodii bay dumarkii guryaha ka soo wada baxeen oo raggii siyaasadda ka faramaroojiyen walle raggii daadaa u soo galay war soo jeedkiinna sii jeedkiinnaba ka wanaagsan warkeeya iyo uhuru kenyaata iyo naagtaad sheegaysaan oo madaxa bililqadaa wadata maxay bal islaamiyada daba dhigtaan war ii keena ii keena anaa daaweynaye ditoora kuwa la hadlaya la shirshiraya iyagana maa daawaysa ii keena ayagana anaa daaweynaya ii keena macal adiga xataa soo reha waad waalatahay ii keena anaa ku daaweynaye war doctor hawada soomaaliya daawo uma baahna soomaaliyana sagaal iyo labaatan sano kadib waxay ka qayb gashay shirweynaha duulimaadyada adduunka ra-iisul wasaare hawadan maamulkeedu khilaaf iyo in lagu dagaalamay iyo isqabqabsiiba nagu soo kordhiyey naga celsha iyada dhan war waxaan codsanayaa hawada in four point five noola qeybi waan annagu mar hore waxaanu nidhi hawada somalilan faraha ha looga qaado waxaanu garanayna inaad isku qabsanaysaan war somalilan ilmihii duulistii hawadii u joogay way soo xerdeeyeen way soo buriyeen garowayna fafadhiyaan war hawada nimankan yaa lagala talinine shariif ha loo fasaxo kismaayana xanibaadda ha laga qaado war shariifku isin hawid hawidku guulguulasaan baarshuud silan korow makasaw ma ahawse war wasiirka duulista hawada oomar maa laga dhiga madaxweynaha jubbaland hawada ha la fasaxe eegga madaxweynihii puntland deni wuxuu ka qaybgeli caleemasaarka sheekh axmed madoobe war hawada lagamaxili kara maya asaga war cabdirashiid jana weli lama soo dayin maxaa beentii ku watay war wax kasta haddii ay dhacaan hawe xasan shiikh iyo shiikh shariif laga xiray wallaaan tani marayn
bilaawi wallaahi aan la yeelaynin oo bilaahi la yeelaynin hawada sheekh shariif iyo xasan sheekh loo diiday wallaahi aan duul kala mari doonin wallaahi bilaahi iyo eri
war dhimasho sugihii sacuudiga ina salmaan wuxuu qirtay dilkii iyo qalashadii jamaalka shorji haddee awal baa waxaa la yidhi sida uubatadu ina salmaan aadmigu u cunay anaa qashay buu qirtay war dow ku dhaqin karaa madiilbii ku dhamaaday anihin sheege maaha war magaalada qaraxyadii dhulka la gelinayay iyo kuwii laysku dhedhejayaaba ku soo batay cambana goormee baabuur yeelatilaayay baari waaye waryaa qaraxaan baabuur iyo lugmudu dhaafaya lama arkay nagala tag sheekada mayni hirew mawlow ma'buudka gabna war galmudug ayaantan shib weeye xaalkeeduye ma meel fiican baa wax marayaan yaa warka haya war la'agdi khayr hanqaybiya aamoya madintaas ku dhammaato war jara niin wada war galmudug ha nagu shuqshuqaynin ee naga dhaafanimaya waladan war ma haysaane shidaalkii somalilan dowladdaa soo dejinaysa ganacsatadiina waa laga joojiyey war war ma haysiine musharaxa madaxweynaha galmudug waa jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare jenaraal cumda waana taliyihii ciidanka nabad sugidda waana halgamaa howlkara war asagoo u eg jenaraal maxamed cali sabatar ayaa sawiradiisa boorar waaweyn ku dhegdhegan dhuusamareeb laga taag marka waxaan ka baqayaa reer galmudug jenaraal cumde iyo jenaraal cali sabatar inay isku khaldaan war madaxweynaha galmudug waxaa loo saadaalinaya cabdiraxmaan odowa war beentaan iska daa madaxweynaha galmudug ee dhaartu u dhimantahay waa qoorta gareen waryaa mudul ninkii dhisaa ka weyn cabdiraxmaan odan waa galmudug ninkii aasaasay wey asigaa aasaasay asigaa aasaasay kii waryaa aasaasa laisku weelay lanki buurka magacaawto madawiine ganagade gobolkaas war dowladuba meesha ka haysa horta lagala taganiyo hadalka oraad meesha waxba kaama gelina gacam sare maa galmudug war horta maandhowskow maxaa isku kiin diray adinku war galmudugtaa sheegaysaan ii keena haddaa weeye war somalilan naftirkeeda halla ii keeno way waala tahay jubbalana ka daran way waala yihiin waad waala tahay waa xanuunsan tahay iima waa xanuunsan tahay inaad waala tahayna inaad waala tahayna waad waala tihiin waxamaystowna way waala yihiin way waala yihiin inaad waala yihiin anaa adna waa waala tahay ayaa waalan ayaa waalan asikoor waalinta badanta daawudin inku dhamayto
waa mahadsanyihiin saaxiibada xunta kalmaan intaana ka bixin saaxiibayaal wararka naga soo gaaraya magaalada hubi ee gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in halkaasi maanta ay ka dhacdee dhacdo murugo leh ayna ka dhacday degmada hubi ee gobolka mudug kadib markii haweeney ka mid ahayd dadka deegaankaasi ay tugusho ay ku dishay saygeedii marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cali gaari kaas oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan qeybta koob iyo labaatanaad ee ka howlgasha deegaanada galmudug wararkan ka helina magaalada hubiyo ee gobolka mudug waxay noo sheegayaan in dalka askariga uu sababay khilaaf soo kala dhexgalay oo la xiriira qoyska sida ay warbaahinta raadiyo xalaad u xaqiijiyeen maamulka magaalada hubiyo ee gobolka mudug iyo sidoo kale ila deegaanka haweene dilka geystay oo goobta ka baxsatay ayaa la sheegay in marxuumka ay u adeegsatay qoriga akifodhesonka oo isagu lahaa weli ma jirto wax war oo kasoo baxay maamulka magaalada hubiyo ee gobolka mudug iyo maamulka galmudug oo ku aadan dilkaas maanta qofka haween ay ka geysatay magaalada hubiyo ee gobolka mudug ee galmudug dhacdan oo ah mid argagax leh ayaa waxaa haatan si aada looga hadalhayaa magaalo xibeedka hubiyo ee maamulka galmudug iyo guud ahaan deegaanada galmudug barnaamijka tascaawi kudhay waxaan kaga tagay haystaan tan iyo kuda dambe waxaan idin leenahay habeen wanaagsan
mudanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaggeenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqadadaale daciif baanu nahaye awooddaada noogdee allahayow deeqadaale allahayow dulqadadaale daciif baanu nahaye awooddaada noogdee dalkale kama soo amaahanin waa dadkaygii